الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا كبيرا أما بعد باب السجود على الأنف والجبهة وكيفيات كي صلاة أيين كل حجرناه iyo dariiqadii wanaagsanaydu nebigu tukanaya calayhi salaatu wasalaam marka uu qofku sujuudayo inuu dhigo anfiga oo sankii ah iyo jabhada oo wejigiiyo salaanta ah can abi saciidin alkhudriyi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama ru'iya calaa jabhati nebiga wejigiisa waxa lagu arkay iyo wa calaa arnabati sankiisa caaradiisa aharu tiin dhoobo raadkeed min salaatin salaad daraaddeed sallaaha binnaas dadka uu tukiyey habeen roobdaay dhulkuna iska qoyan yahay lana og yahay masjidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu dee roobku soo geli jiray oo dushiisu aanay biyaha celinaynin baa wuxuu ku sujuuday dhoobo habeenadii laylatulqadrigana riwaayooyinka qaarkood waa tilmaamaya inay ahayd oo calaamooyinkii muujinaya ahaa wuxuu sheekhu u daliishanayaa halkan marka la sujuudayo in la dhigayo sanka iyo wejiga labadaba marka culimmadu waxay u badan yihiin sanka dhigistiisu inay sunno tahay wejiga dhigistiisuna ay waajib tahay maadaama ay marar meelaha qaarkood uun soo arooreen jabhadoo wejiga keliya ah sunno iyo faral labadaasun bay culimmadu isugu khilaafeen laakiin waxle waa laga tegayaa ma leh qowlka isagoo odhanaya sankaoo la dhigaaba lagu kaaftoomi karaana waa daciif baabu sifati sujuud sujuudda iyo tilmaanteeda can anasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal ictadiluu fi sujuud sujuudda ku toosnaada buu nebigu oo ku xasiloo ku dega walaa yaftarish axadukum midkiin yuu goglin diraacayhi labadiisa dhudhun iftiraasha alkalbi iftiraashan kaftiraashi alkalbi aygu sida uu cagaha iyo jeenyaha u dhigoo kale qofku calaan calahun ha dhigo laakiin suxullada yuu jiifin ilaa xayawaanka ayga la yidhaahdo u egaanaya midh la diiday weeye taasina markaa qofku labadiisa gacmood wuxuu dhigayaa garbaha iyo wejiga iyo halkaa la siman kadibna culayska wuu ku sii daynayaa madaxa qaarkiisa dambena way sarraynayaan can maymuunata ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana idaa sajada markuu nebigu sujuudo jaafaa bayna yadayhi labada gacmood wuu kala kaxaynayay oo hdheegaga iyo dhinacyada kuma dhijinaynin xataa low anna bahmatan haddii nayl yar ama waxar yari araadad ay doonto an tamura inay soo marto taxta yadayhi labadiisa gacmood hoostooda marad way mari karaysi waa bahmadu waa baraarka ama aan idhaahne maqasha yaryar naysha yar iyo waxarta yar labada waa lagu sheegaa naylaha yaryar iyo waxraha dhashay mid ka mid ahoo taa aadka u yara hadday tidhaahdo kilinkilada hoosteeda mar way mari karaysa macnaheedu waxa way sujuudda kumuu dhajinaynin labada suxul dhinaca ee uu yaro kala durkinayay inta badanna iyadoo la og yahay inuu dee aanu safka geli jirin ama keligii uu tukanayo ama ummadda uu tukinaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam walaynuu biaydi lydi ikhwaanakum xadiidkaasina horeaynu usoo marnay gacmaha in walaalaha loo dabcinayo oo marka safka aad kula jirto aanan dee suuroobayn iskala bixintani can ibni cabbaasin qaala ataytu nabiya sala allahu calayhi wasalama min khalfi nebiga xagga dambaan kaga imid buuhi isagoo sii sujuudsan fara'aytu bayaada ibdayhi waxaan arkay labadiisa kilinkilood caddaankooda wa huwa nebiguna mujakhin wuu sii foororay qad faraja wuxuu kala kaxeeyey bayna yadayhi labadiisa gacmood jaha yujahi mujahin tajkiyadu waxa weeyaan waa ataxaamul fi sujuud markuu qofku sii foraro qaarkiisa sarena hooseeyo sidaasay ku qurux badan tahay sujuuddu sujuuddii nebiguna saasayl calayhi salaatu wasalaam maadaama uu arkay ibnu cabbaas kilinkilooyinkiisa waxaa halkaa ka muuqdaoo kale kilinkilada rasuulku inay ka kalar ama midab duwanayd dadka kale oo caddaan ay ahayd oo halka qofka timahaya xaasimidoobeeyaan isaga nadaafadiisa iyo quruxda ilaahay uu siiyey daraaddeed madowgaa kilinkiladu ay leedahay isaga may lahayn maadaamay caddayd riwaayadaasina waa riwaayo kaleoo iftiimisay marka uu sujuudsan yahay nebigu xaaladiisi iyo muuqaalkiisu caynka u ahaa can axmer ibnu jaz-in ninka magacaa la yidhaahdo waxaa laga wariyo saaxibu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waa asxaabi weeye axaadiidtiisu yar tahay waxaana la tilmaamaa un xasanu lbasri oo keliya inuu wax ka wariyo ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama kaana idaa sajada nebigu markuu sujuudo jaafaa cadudayhi labadiisa cududood wuxuu ka durkinaya jaafaa wuxuu ka durkinayaa cadudayhi labadiisa cududood can jambayhi labadiisa dhinac iskuma dhajinaynin xataa na'wiya lahu xataa nataraxama lahu jeeraan u naxariis doonno oonu nidhaahno aada baa muddo isu kala jiiday waa kan ku dhibaatooda iskala bixintii iyo isfoorarintiie armay fiicnaan lahayd inuu in yar dib isu yara hakiyo culayska uu saaray qaarka hore marka na'wiya lahu xataa nataraxama lahu ilaa aanu dee uba uga yar naxnaba oonu nidhaahno war sawkan isdhibayba marka dhowrkaa xadiidba waxay xusayaan sifada iyo tilmaanta ay lahayd sujuuddii nebigu haddii qofku marka uu sujuudsan yahay uu isku dhajiyo suxullada iyo beerka iyo bawdyaha qaarka dambena uu gaabiyo dee waa qof gambarhsan waa bakaylo naban unbuu egaanayaa markaa sujuudda noocaasa cajsi baa ka muuqanaya caajisnimo baab fi اtakhasuri wاlqcaa takhasurkii baa la diiday iyo iqcaagii takhasurku waa keliyahoo qofku uu qabsado markuu tukanayo iqcaaguna waa fadhi daayeeraynta can ziyaad bn صabiix alxanafi qaala salaytu ilaa janbi bni cumara cabdillaahi bni cumar dhinaciisaan ku tukaday buui fawadactu yaday labadaydii gacmood waxaan saaray calaa khaasiratay labadayda keliyood baan labada gacmood balin tukanayo labadaa qabsaday kawar sidii faranjiga falamaa sallaa markuu tukaday qaala wuxuu idhi haadaakani asalbu fi salaa waa saliib salaad lagu dhex sameeyey saliibka waxaa la yaqaanaa karooska inuu saa u kala baxsan yahay marka salbi baa la idhaa waa nuhiya salbu fi salaa salaada qof deldalabu dee markuu qof keliyaha qabsado saliibkiibuu dee u agaanaya ka socday ciisa la deldelay war waa saliib salaad dhexdeed lagu sameeye iyo wixii karooska la odhan jiray laanqayrta iska daagun wa kaana rasuulu اllahi sala اllahu calayhi wasalama yanha canh nebiguna uu diidi jiray ama salaada dhexdeed ha ahaato ama qofka marka meelaha jooga ha ahaato ahlunaarkaa sidaa yidhaahda qofka kibray baa sidaa yidhaahda ibliiskaa sidaa yidhaahda gaalbaa sidaa yidhaahda intaba la sheeg dad xunuunbaa ehelo ah intuu qofku saa isu qondhoriyo inuu dhexdana saa u qabsado dee adigaasoo kibir baa ka muuqanaya marka salaadii kayruhaaba qofka muslimka waa loo diiday tilmaanta noocaas iqcaaguna dee axaadiidta qaarkooda kusoo arooray matniga kale ku jiraan marka saa daraaddeed baanu qaybtan saxiixa ugu soo darin iqcaagana kala diiday hore inuu soo sheegay baab lbukaai fi salaa salaada maxaa waxyeela maxaan se yeelayn maxaa la ogol yahay maxaa la diiday aadaabteedu maxay tahi baynu ku dhex jirnaa waa oohinta salaada dhexdeeda oohintan la sheegayaana waa hinfaadhi iyo kurkurlayn iyo ilmo uun mooyaane baroor iyo qaylo mahadee ta la sheegaya can cabdillaahi bni shakiir can cabdillaahi بن الشخير قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أصحابigaas wuxu uhi نebi mxamed aniga arko tukanaya wa fii sadrihi aziizu kaaziizi الraxa aziiz wa fii sadrii laabtiisana waxa ka baxaya aziiz waxa la yidhaahdo guux kaaziizi raxa shiid maraha guuxiisoo kalea min albukaa'i oohin daraaddeed sala allahu calayhi wasalam marka araxa waxa weeyaan saliidda iyo wixii la mida marka la ridqayo ayaa laba qoryo waaweyn la isdhexgeliyaa oo lagu shubaa sida makiinad harudha wareegto oo kale oo dabeedna gaadiid baa lagu wareejiyaa neef awrabaa saa loo wareejinaya markaa meeshaasaa ridqaysa shiimberigaa wax lagu ridqaa unbuu ahaa oo neef gaadidii halkan iminka badhadu wareejinayso neef baa wareejin jiray marka hirrig hirrig hirrigtaasuu leeyahy riwaayo kale waxay ahayd lahu aziizun fii sadrii aziizun ka aziizi lmirjal dheriga kurkudhiisoo kale dheriga waxaa la yidhaha waxaa ka keena karka kulaylka marka rasuulkana kurkudha waxaa ka keenaya kulaylka khushuucda iyo cabsida ilaahay uu ka cabsanaya subxaanahu watacaala taasi waxay tilmaamaysaa inaanay dareenka noocaasihi codkaa yarba hal ahaadee inaanu salaadii waxba yeelaynin jabinaynin baabu karaahiyati lwaswasa waxaa la karaahiyeystay waswaaska wa xadiidi nafsi iyo isu sheekaynta nafta fi salaa salaada dhexdeeda salaada dhexdeeda qofku inuu waswaas galo oo u idhaa maad akhriyin faatixadii malaa si wanaagsan ba umaad xidhan malaa maad maqlayninba malaa shan baad tukatay malaa lix oo dareenkaa waswaaskaas inuu ku wareego waa karaahiyo inuu naftiisa u sheekeeyo salaada dhexdeedana waa karaahiyo an yuqbila qalbahu cala allah waa inuu ilaahay soo qaabiliyo subxaanahu watacaala oo uu ku dadaalo inuu ilaahay usoo jeedsado wakhtigan yara kooban ilaahay baa le adduunyaduna male ehelkuna male cid kalena ma lahae inuu ilaahay usoo jeedsado oo alixsaan fi lcibaada uu sameeyo cibaadada lagu samafalana waa ka nebiga ku xusay an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak salaadii ma jebinayso xadiidu nafsiga aada yaro baxdo kolba aada baxayso laakiin ajrigiibaa dee yaraanaya markastood maqano jooga noqoto waswaaskanina hadduu dee keeno mararka qaarkood tikraar badan iyo inuu qofkii dee ku farabato wuu ka khalkhalin karaa salaadii can zayd bni khaalid aljuhaniyi ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal man tawada'a fa axsana wuduu'ah qofka intuu weysaysto weysadiisa wanaajiya waxaa lagu wanaajinayaana saambuur iyo shaabo iyo waxaa maahe waxa weeyaan waafajinta sharciga weysadii nebi maxamed inaad waafaqdaa unbay ku wanaagsanaataa weysadu uma sallaa rakcatayni laba ragcadood tukado waa labadii ragcadood ee loo yaqaanay rakcatay alwuduu labada ragcadood ee weysada ee bilaal uu ku hambaliyeeyey nebigu ee jannada ugu sababta ugu ahaa laa yashuu fiihima aanu dhexdooda sahwiyeyn aanu waswaasayn aanu naftiisa u sheekaynayn gufira lahu waxaa loo dhaafayaa maa taqadama min dembi dembigiisii horeeyo o dhan ilaahay waxba kuma aha saqiiradii iyo kabiiradiiba inuu iska kaa raaciyo marka waxa saddexdaa qeyd baa israacsan oo weyse wanaagsan salaad wanaagsan khushuuc wanaagsan maladba kaala iswaafaji saddex saddexdaasiba sida isu waafaqaanba wayba iskaga yaraatayba dadki hadduu weysadii wanaajiyo oo labadii ragcadoodna uu ku dadaalo bal intuu labadaa ragcadood tukanayo sidee buu naftii usoo jeedin doonaa kolba dhan bay u qallocsamaya can cuqbata bni caamir aljuhaniyi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulku waxau uhi maa min axadin qof ma jiro yatawada-u weysaysanayo oo fa yuxsinu lwuduu weysada wanaajinaya qurxinaya oo sharciga waafajintiisa iyo weysadii nebiga inuu waafaqa ku wanaajinaya wa yusalii rakcatayni laba ragcadood tukan yuqbilu biqalbi qalbigiisuu soo jeedin iyo wa wajhi wejigiisuu soo jeedin calayhimaa laba ragcadood buu usoo jeedin qalbigiisa iyo wejigiisa macnaha qalbigiisa iyo daatadiisa oo dhan ayuu labada ragcadood ku jahaynayaayoo wuu ismaqlayaa waxa uu leeyahay ilaa hadduu sidaas sameeyu israaciyo saddexdaa arrimood wayse wanaagsan iyo salaad wanaagsan wajabat lahu aljanna wajabat lahu ljanna jannadii baa u waajibaysa ilaahay baa u waajibiyey oo u qoray marka jannadiiba waxay ku dhow kus ka soo dhowaatayba inaad hesho ama ku dadaasho salaad wanaagsan wayse wanaagsanina ay ka horayso waxaynu doonaynaana tan lagu waari maayoe waa janno wanaagsan oo la helo baabu lfatxi cala alimaami fi salaa wuxuu u baab yahay in imaamkii loo furo salaada alfatx waa furitaan iyo u dhaqaajin qiradii iyo akhrintii qur-aanka markuu ku hakado loo furo loo dhaqaajiyo cala alimaam fi salaa imaamkii markuu ku margado ama galo qiradii akhriyayay in loo sheego oo markaa qirada loo sheegayana waxaa la idhaahdaa waa alfatxu marka ficilka loo saxayana waa asab atasbiix subxaan allahi baa la odhan hadduu afcaashii qaar ka bedelay laakiin hadduu qiradii qur-aanka wax ka bedelay ama uu hakaday dee waa loo sheegi doonaa aayaddii unbaa la akhriyaya lala hadli maayo la odhan maayo aayad heblaayaad ka tagtay kusoo celi laakiin aayaddii unbaa la akhriyaya si uu u garan karo taasina aadaabta salaada ayay ka mid tahay iyo wada socodka imaamka iyo ma'muumka dhibna ma leh haddii aada la tukanaysa iyo haddaanad la tukanaynin eed ag fadhidaba waad u sheegi kartaa can ilmiswar ibni can ilmusawar can ilmusawar ibni yaziid alasadiy almaalikiy ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam wa fii lafdi lafdi waxaa ku yaalay shahidtu rasuula allah labada eray midunbuu isticmaalay nebigan goobjoogu ahaa ama rasuulkaa yaqra'u fi salaa salaadu qur-aan akhriyaya fa taraka shay-an lam yaqra' qur-aanku wax ka tegey oo aanu akhriin shay-an min alqur'aan buu ka tegey ama kelmad ama xaraf waxbuu ka tegey oaanu akhriin fa qaala lahu rajulu nin baa ku yihi yaa rasuula allah rasuulki ilaahayow taragta waxaad ka tagtay aayata kada wa kada aayaddii caynkaa iyo caynka ahayd marka inay aayaddan tahay baa halkan muuqata aayaddii saa iyo saa ahayd maad akhriyin qur-aankuna sami buu leeyahay iyo meelo isu egeg waa kitaab mutashaabiha siduu ilaahay tilmaamay oon kala dhicin fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau idhi hallaa adkartaniiha oo maxaad ii xusuusin weyday waa taxdiido yar canaan weeyo oo dee haddaad maqlaysid maxaad ii xusuusin weyde wa fii lafdin eray kale waxa uu ahaa qaala wuxuu ninkii yidhi kuntu waxaan ahaa uraahaa mid u arkaya u malaynaya nusikhat in la nasakhay waan ku xusuusin lahaaye dee waxaan moodayaba in la nasakhay ila tashriicii baa soconaya waqtigaa sharci dejintii ayaa soconaya oo dee aayaadkiibaa mar la nasakhaya mar la bedelaya marka waxabaan moodaya bu dee in la nasakhayba marka waxaan idhi bui isagaa ka jawaabaya o cilmi leh waxba ha ku joojinin halkane iska daa marka aadaabtii salaada weeye waxaana habboon qofku marka uu garan waayo ee la ogaado inuu garan laayahay in loo saxo waxaana habboon oo kale macnaa waxaynu uga jeednaa inta uu yaro xaawilayo ku yaro celcelinayo inuu isagu fahmo waa loo yardayn mar iyo labaad marka laakiin la ogaado inuu ka saari laayahay ayaa loo sheegi dadkao dham inay ku wada qayliyaanna waxay keentaa khalkhal uu garan waayo ka saxaye qof iyo laba daba taagan bay ku habboonta inay u sheegaan oo marka horeba la iska ogaaday hadduu midibo meel ka qayliyo ka safka u dambeeya qayliyo dhowr baa khaldayaba isagii marka way uga sii darayaan aadaabulfatxi baa laga maarmaana can cabdillaahi bni cumar ana nabiya sala allahu calayhi wasalama salaa sallaa salaatan faqara'a fiiha intuu salaad akhriyay buu qur-aankii akhriyay fa lubisa calayhi markaasuu isaga egaaday oo labsigaas waxa weeyaan waa qur-aankiibaa ka hakaday ama isaga egaaday falama insarafa markuu nebigu ka baxay salaadii qaala liubay ubay ibnu kacbi wuxuu ku yidhi asallayta macanaa war miyaad nala tukatay qaala wuxuu idhi nacam qaala wuxuu ihi famaa manacaka maxaa kuu diiday maxay dee inaad ii sheegto maxaad iigu sheegi weydaad iga aamusta ugu horraynba xadiidku wuxuu muujinayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam inuu bashar yahay oo uu wax ilaawi karo khaldamina kalo oo waxyaabaha qaarkood de waa ka aynu arkayna qur-aanka ilaaway inkasta oo meelaha qaarkood khaladka ilaahay uu ka ilaaliyo wixii tashriic sharci dejintiiyo waxaa ma aha laakiin qur-aankan jiro ee qoran kolkii loo waxyoonayay khalad ma gelayo oo waa ka ilaahay baa u ballan qaaday yaa ayuha laa tuxarik bi lisaanaka litacjala bihi ina calayna jamcahu wa qur'aanah annagaa kuu ururinaynoo ballantaa qaadayna baa ilahay wy iyo inaad akriyi kartaba faidaa qara'naahu fattabic qur'aana uma ina calaynaa bayaana ballamahaasi way jiraan laakiin qur'aankii markii uu qoran yahay ee isdhaahdo soo akhri intuu xafidsanaa meelaha qaarkood way ka qarsoomi karaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ubay ibnu kacbi wuxuu la hadlayaa hormuud ku ahaa quraa'ada quraa'ada waa ninka calanka u sida ayuu ahaa xifdiga iyo idqaanka iyo cod wanaagga sidaa daraaddeed ayaa nebiga cumar cid waliba si gaara loo eegi jiray qur-aanka marka la eego xifdigiisa doorkii uu lahaa inaan u qaadanina nebigu wuu sheegay oo dee qur-aan iyo cilmi iyo masalo wixii la qaldaba waa in la toosiyo qofka mudariska ah iyo ka qaariga ah aadaabtii salaada aynu ku jirnaa maxaa la diiday se maxaa la ogol yahay bal waxaa aadaab halkaa ka socotee faraha badan wax alla wuxuu su-aalo qofku isweydiin laha xadiidta sunankaa ka jawaabaysa taasina waxa weeye baahi weyn buu qofku u qabaa inuu wax ka ogaado intaanu su-aal ku dawakin baabuliltifaati fi salaa baala daymoodka salaada dhexdeeda ma bannaanye mise ma bannaana can caaishata radia allaahu canha qaalat sa'altu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaan weydiiyey can ililtifaati fi can ililtifaat can iltifaati arajuli ninka baaladaymoodkiisa fi salaati salaada dhexdeeda waa reeraha egeego fa qaala markaa nebigu waxau ihi innamaa huwa iltifaatkaas baaladaymoodkaas waa ikhtilaasun waa halqaf dhufsasho iyo xatooyo yakhtalisuhu shaydaan shaydaankiibaa ka dhufanaya oo ka xadaya min salaati alcabdi addoonka salaadiisa addoonka salaadiisiibuu shaydaanku kolba qayb goosanaya mukhtalisku waxa weeye qofka alaab adigoo sita intuu kugu soo cararo kaa booba ee barhkaala dafa ee orod miciinsada waa tuug firdhalay oo faraqa tiiriyey marka shaydaankiina sidiisaba waa tuug oo kuu soo barheeri kari maayo waa fulaya oo isagoo qofaysu soo kaa hortaagi maaye warwareeggaa iyo khiyaamadaasuu wax ku wadaa badeecadaadii iyo alaabtii qaaliga ahadeed ilaahay la hortegayseed ku raaligelinaysa ayuu kolba in dhufanayaa marka haddaad xaggaa eegto xaggaana eegto kii kabaha qaadanayay eegto kii labadii wada sheekaysanaya indhahaagu saa u wareegaan salaadii unbay ka go-antay shayddaankaana ku halqafay sidaasuu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam macnaheedu waxa weeye sabab la-aan lama ogola sabab la-aanteed iyo cudurdaar la-aantii lama ogolo salaada dhexdeeda inaad meelaha iska egeegto inaad meelaha iska egeegto haddii sababe ay jirto waynu arki oo axaadiidta dambe qaarkood ayaa baabu ruksa baa soo socda asujuudu cala alanfi horeynuu soo aragnoo baabka wuu mukarar uu soo celiyey baabu nadari fi salaa eegmadii salaada dhexdeeda baabu sujuudi cala lanfi wixii daciifa kani sheegi maayo baabu nadari fi salaa salaadii oo meel la eego oo qofku xagga sare u eego iyana waa la diido waxyaabaha la diiday waxaa ku jira cer eega inaad sama eegto xagga sare khushuucda ha ka ahaatay iyo duce can jaabir bni samurata qaala dakhala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam almasjid masaajidkuu galay fara'aa fiihi naasan dad buu arkay yusalluuna tukanaya raaficii aydiihim ila asamaa gacmahooday cerka u qaadeen gacmaha ayay kor u qaadeen sida markaa aynu xagga dambe ka fahmayno indhihiina way la socdaa oo qofku marka uu waxbaryayo ee cerka uu gacmaha u taago waa kan had iyo jeer indhahana sare u kalliga ee kor eega marka gacmihii unbaa halkan la sheegay indhihiina in raaciyeen baa muuqanaysa jawaa su-aasha de siduu nebigula hadlayo raafici aydiihim ila asamaa gacmihii bay sidii wax waxbarayay kor u qaadeen fa qaala markaasaa nebigu waxau idhi layantahiyanna rijaalun wallaahi inay rag iska dayn doonaan yashkhasuuna absaarahum indhahooda kor u taagaya ila asamaa'i u taagaya fi salaa markay salaada ku jiraan ragga kor eegaya indhaha cirka eegaya way iska dayn aw haddii ay dayn waayaanna laa tarjicu ilayhim uma soo noqon doonto absaaruhum indhahooda hadday sama eeggaa iyo cer eeggaa iyo sare eeggaa dayn waayaanna ishu usoo noqon mayse ha ku talagalay inuu ilaahay ka dhufan karo dabeetana uu indhala-aan ku dhici karo macnaheedu waxa weeye dee waa cuqubaan dhacayse waa gefe ka daah khushuucduna waxay ku habboon tahay halkuu qofku ku sujuudayo an yandura maxalla sujuudi bartuu ku sujuudayo inuu eego can anas can anas bni maliki qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam maa baalu aqwaamin dad arrinkoodu waa baxay waaba laga yaabaa inuu arkayay qofka cerka eegaya laakiin haddana fadeexadayn maayo nebigu kana nixin maaye kii uu arkaya isagoo cirka eegaya ee su-aasha ka keenay nebiga oo uu arkayaabuu maa baalu aqwaamin odhanaya waa aadaabta nasiixada weeye annasiixatu fi lmala'i fadiixa baa laydhaha dadka dhexdooda inaad qof ugu naseexaysaa waa fadeexad ilmahaaga yarna ha ahaadeen haddii adabu nasiixa markaa dee la tirinayo waxaa lagu daraa qofka inaad gooni la noqoto ayaa wanaagsan ilaa inuu dee mid waxaasoo dhan kasoo dulbooday oo xumaanta la jahraya yahay mooyaane hadduu qofku xumaanta la jahro waa arrin gaara ama uu barheerayo ama uu isdifaacayo laakiin qofkii inta la qariyo un waa inuu wixiina loo sheegaa maa baalu aqwaamin yarfacuuna absaarahum maxay yihiin dadka qaarkood oo indhahooda kor u taagaya fii salaatihim salaadooda fashtadda wuu adkaaday qowluhu odhaahdii uu nebigu ku odhanaya fii daalika arrintaa faalladuu ka bixinaya iyo diidmaduu diidaya ku saabsanayd cir-eegga aada buu adkeeyey nebigu maxay tahay dadka caynkasana inay cirka eegaya iyagoo tukanaya fa qaala markaasaa wuxuu yihi markuu sii adkeeyey layantahunna can daalik wallaahi inay iska dayn oy iska dayn sama eegga kuwa tukanaya aw latukhdafanna absaaruhum ama indhahoodaa la dhufan oo ilaahay caasiyeen baa indhaha ka soo tuuri waxay u badayeen culimmadu in mubdilaadkii salaada burinay inaanay arrintani ku jirin laakiin ajrigii yaraynayso can caaishata qaalat sallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu ku tukaday fii khamiisatin sijaayad ama maro ama macawis bay iska dheh laha aclaam calaamada leh fa qaala markaasaa wuxuu ihi shaqalatnii waxa i dhibtay i jeedisay aclaamu haadihi maradan calaamadaheedii idhabuu bihaa iiga qaada ilaa abijahmin asxaabiga laydhaa u geeya waaatuunii ii keena biambijaaniyati sijaayadiisii qallafsanayde aan barabaraha lahayn iyo calaamadaha marka halkan dee baabkan isagu waxa uu la socdaa uun inaan salaadii qofku eegin xagga sarena eegin wixii mashquulinayana eegin unbaa laga faaidaysanay annahar fi salaa nadarkii la diiday baa wuxuu noqday midaad cirka eegtana waa la diiday midaad calaamadaha roogga iyo sijaayadaha ku mashquushana waa la diiday ilaahay baa ku eegaya ka xishood rabbi subxaanahu watacaala oo ka adkow xubnahaaga alkhuduuc waalkhushuuc khuduuc iyo khushuuc baa la rabaa khushuucdiina waa qalbiga khuduucdiina waa xubnaha an takhshaca alacdaa an takhdaca alacdaa wa takhshaca alquluub labadiiba qalbiguna in soo jeesto xubnuhuna inay istaagaan ninkan isagaa abijahmin la yidhaahdo markaad eegto aahaarta iyo duruqda xadiidka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu labadan sijaadood nebiga u keenay tanuu qaatay markaa nebigu markuu ku tukadayna waa ka sanifay ee gartay inay dee jeedisayba dabeetana wuxuu ihi tii kale iga soo qaada tanna iiga celiya marka macnaheedu waxa weeye haddii la odhan lahaa oo dee isagiiba hadday mashquulisay muxuu asxaabiga madaxa ugu geliyay miyaanay isna ka mashquul isna mashquulinayn dee ugu goglan karaa wuu ku seexan karaa si kaleu odhan karaa laakiin xikmadda labaadee ku jirtaana waxa weeye maadaamuu hadiyad u keenay hadduu hadiyaddii ku celiyo dee waxaa laga yaabaa inuu asxaabigii dareen qaato oo uu ka dido laakiin waa ii soo bedel ii soo bedelo hadiyaddii kugumaan diidina takalunkeen takalaabana markaa ka yaro liidatayoo tanaa ka wanaagsanayd marka kama laasimaysa uu celinta uu celiyey ee uu ku raaligeliyey hadiyaddii inuu ka aqbalay inuu ku tukanayo kama kama laasimaysa si kale u isticmaali karaa waxaana lagu tilmaamaa mijaaniyada waa sijaayad jiricsan oo marna go' laga dhigan karo oo la huwan karo marna maasha khamiisadaasi baan leeyahay marna la goglan karo waxaa halkaa aad ka arkaysaa waxaan la yidhaahdo jeedsashada qofkii uu jeedsanayo ama qalbigiisu baxayo inay cid walba ku dhici karto rasuulkii ilaahay ku dhacday sala allahu calayhi wasalam oo ilaahay u soo jeeday maxaad u malaynaysaa addoonkaagan liite e meelo kala duduwan ka shaxaya shaydaankuna uu markaas dee dhexulayo can caaishata bi hada alkhabari qaalat caaisha iyadoo xadiid ka warinaysa waxay tidhi wa akhada nebigu waxa uu qaaday kurdiyan marada kurdiga loo yaqaano ama sijaayadaasoo kaana liabi jahmin abi jahmi u sugnaaday faqiila wuxuu hi waxaa lagu uhi yaa rasuula allah alkhamiisatu bahashaa hore ee magacaa lahayd maradaasi kaanad khayra way ka fiicnayd min alkurdiy kurdiga kurdiga khamiisadu waa laba shay oo la goglado taa naciimka ahee yaro wanaagsana jidhka u fiicana calaamadaha lehna waa khamiis kan yaro qallafsan ee yaro adagina kurdi baa laydhah kurdi wax loogu magacaabayna nin kurdi la odhan jiray ama qabaa'ilka kurdiga ayaa loo nisbeeyey labadaba qolada luqadu way tilmaamayaan marada kurdiga la idhaahdo ay tii horeaba hadda dhaantaye maxaad isaga celisay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xaraga iyo dhalaal iyo calaamada uma jeedine khushuuc buu u jeedaa xaragadiisi iyo xariirtiisu jannaday ku dambeeyaan marka xadiidkaasi wuxuu muujinayaa wax kastoo masjidka ku keeni karaa ama gogosha ku keenaya ama dadka tukanaya inay mashquulaan waa in laga ilaaliyaa rinjiga gogosha saafiga ay u dhowaadaan wax waliba ile nacaska axuna shaydaanku adiga laftaadu ku nacasaynayaa ku tallaalaya marka ninkaagaa weyn buu imanayaa intaa yareed foorarto waxaa laga yaabaa inuu calaamadaha ku sharxo kuhaa talo maxaa labadaa loo kala dheereeyey talo maxaa labadaa la isugu beegi waayey wallaahi warshadu halkaa way ku khaldantay inuu isaguna ku hor fadhiyaba shaqo kale male da waa tukanaysa isna calaamadaha yararba ku dhex fadhiya markaa salaada qofku marka uu tukanayu masjid joogo masaajidada waa in laga ilaaliya wax kastoo mashquulinaya baaburuksati fii dalik waxaa la ogolaaday eegmadii arin muhiimi dee marka uu jiro salaada dhexdeeda inuu qofkii wax eegi karo can sahl bni alxandaliya qaala huwiba bisalaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu ninkaas saxaabigaas yidhi salaaddii waa loo aqiimay yacni salaata subxi salaad subax baa loo aqiimuu nebigu amar bixiyu uhi aan tukanna aqiima fa jacala wuxuu bilaabay rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yusallii nebigu wuu tukanayaa wa huwa yaltafitu waxaanuu eegayaa ila shicbi meel gol ah gol buu eegayaa shicbigu waa labada buurood dhexdooda meel labada buurood dhexdooda ah oo aan qiblada ku toosnayna dhinac jirta ayuu kolba yaro eegayaa qaala abu daawuud waxa uu yidhi wa kaana nebiguna wuxuu ahaa arsala farisan faris buu u diray ila shicbi meeshaa gorsha ah min alleyli habeenkii yaxrusu ilaaliya meel cadowgu ka filayay buu ahaa cabsiina ka jirtay cadowgu inuu ka soo dhacana waa ka eegaya habeenkiina gaadh buu u diray oo joogay gaadhkiina dabcan dee salaadii buu imanayaa kadibna halkaa ishiisu way haysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam taasina markaa waxay cibaadadiina wuu gudanayaa cadowgiina waa la iska ilaalinayaa oo salaatulkhawfkaba waa tii la ogolaa dhaqdhaqaaq iyo eegmo badan baa la ogolaa marka xaaladaha noocan oo kale ah marka ay wax yimaadaan qofku inuu hal mar wax eegi karo ama baahidu markay keento waa la ruqseeyey sidaa nebiguba yeelay calayhi salaatu wasalaam aadaabtii salaadaynu ku dhex jirnaa maxaa la ogol yahay maxaase la diiday ficilada laakiin dee salaada burinaya intay la egyihiin ila waa masalo khilaafiyahoo madhabta shaaficiyada markaad kutubtooda akhriyayso mukhtasaraadka iyo mudawalaadka waxaad ku aragtay hadduu laba tallaabo tallaabo qaado waa karaaha tu labaad waa karaaha ta saddexaadna salaadda way ku buraysa ayaad ku aragtaa hore u qaaday ama dib u qaaday xataa walow kaanat wasba hadduu joog weyn iyo booto qaado boodana way ka buri kartaa bal hadda camalada la ogol yahay salaada dhexdeeda ee uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ayaynu ka arki doonaa bab اcml fi الصلاة dhqdhaqaaqa salaada dhexdeeda can abi qatاata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama kaana yusalii nebi maxamed wuxuu ahaa mid tukada oo salaad buu tukanayay wa huwa xaamilu waxaanu sidaa umaamata inanta yare umaamo laydhaah binta zaynaba binti rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam inan rasuuloo zaynaba la odhan jiray inantay sii dhashay ee awowga u ahaa oo umaamo la odhan jiray ayuu sitaa faidaa sajada wadacaha markuu sujuudo u dhiganaya waidaa qaama xamalaha markuu istaagana u xambaaranaya baladba kaalay maxaad ku odhan kartaa way ku kalifeen wax ku kalifayaa ma jira inan taaye markeeda hore hooyadeed buu kaga iman lahaa ama halkeedan uu iska dhigan lahaa laakiin ummaddu wax tusayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxyaabuu tusayana waxaa ka mid a ciyaalku inaanay nijaas ahayn ciyaalku inay masaajidka iman karaan hablaha inaan sidii carabta loo tuurin ciyaalka in loo naxariisto salaada inaanay burinaynin kullu dalik midh aan laga faa'iidaysanayo weeye abilcaas ninkii la odhan jiray baana dhalay inantaa iyada ah oo islaamay fatxu maka xoogaa ka hor ayuu islaamay wakhtiga abubakar buuna geeriyoodaan filaya ama cumar inantanina dee intuu nebigu noolaaba way geeriyootay zaynab inanta yare ay ka tagtee umaaman ah berigii dambe caliy bnu abi aalib baa guursaday faatima markii ay kasii dhimanaysay ku dardaarantay oy tihi caliyow inanta ah ka warhay aan habaryarta u ahay sidiibuu ku guursaday laakiin waxa la yidhaha waxba umay tarmin waxba umay dhalin intaa ay yarayd gujir iyo laba jir iyo meelaha intay ahayd weeye wakhtiganuu nebiguna xambaaraya calayhi salaatu wasalaam can abi qataata qaala wuxuu uhi baynaa naxnu fi lmasjid annagoo wakhti masaajidka juluusun fadhino masaajidka rasuulka dhexdiisa kharaja calaynaa rasuulu اllahi sala allahu calayhi wasalam nebigun baa nagu soo baxay yaxmilu wuxuu sitaaba degta ku sitaa iyo qoorta umaamata binta abilcaash bni rabiic ninka magacaa la odhan jiray waxa weeyaan kunyadiisa ayuu caan ku ahaa laakiin magaciisa waa isku khilaafaane waxaad moodaa inay u inay u badan yihiin laqiid in la odhan jiray laqiid ibnu rabiic ayaa la odhan jiray kunyadanuu caan ku yahay abilcaash xidhitinimadiisa iyo musaaharadiisana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa mahadiyey oo wuxuu macnaha nin abaal leh ama ballan marka uu had iyo jeer galo inu ballanta oofin jiray oo gobonnimo lahaa gaalba wakhtigii hore ha ahaadee wakhtigu xataa gaalka ayuu nebigu xusayay calayhi salaatu wasalaam oo maalintii beder raggii la qabtay buu ahaa inantii baa soo dirtay markaa madax furashadiisiiyo waa tii madax furashadana laga daayey kadib nebigu wuxu uhi waa kusii daynaynaa inantii uun soo dir marka sidii buu ballantii ku rumeeyuu soo diray inanta berigii dambe uu soo islaamayna nebigu wuu celiyey calayhi salaatu wasalaam wa ummuhaa inanta inantan yar hooyadeedna waa zaynabu bintu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wa hiya shabiya way yartay xagguu ku sitaa yaxmiluhaa calaa caatiqi degtu saaray iyaduna waa xabad yaroo fariidoo dhakada rasuulkay haysataa fa sallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waa tukaday wa hiya calaa caatiqi iyada ayaa markaa degtiisay saarantay yadacuhaa idaa rakaca markuu rukuuco uu dhiganayaa wa yuciiduhaa idaa qaama marka uu kacana wuu ku celinayaa xataa qadaa salaatahu ilaa uu salaadiisii dhammeeyey yafcalu daalika bihaa arrintaasuu samaynayo iyadu ku samaynayo taasina waxay ka jawaabaysaa halka fuqahada qaarkood yidhaahdaan inanta yari iyadaa ka laalaaday ficilada badanna lahayd isagu ficil badan muu lahayn ficilkaasoo dhan isagaa ahaa yuciiduhaa iyo yadacuhaa iyo yafcalu bihaa waxaan o dhan isagaa sameynaya oo dhigaya oo qaadaya oo saaraya oo intaasoo dhan marka taasina wuxuunay muujinaysaa un ubadka jidhkooda iyo maradooda iyo asalkeedu inuu noqonayo qaacidaday odhan jireen fuqahadu wakullu maa qalaba tanajusuhu fa huwa daahir wax kasta oo ay qaalib tahay inuu nijaasoobaa waa daahir bay idhaah sida dharka ciyaalka yaryar jidhkooda shaarica ninka jisaarka ama hiliblaha ah maradiisa ka xanuunsanaya waxaasoo dhan oo ay qaalib tahay inuu nijaasoobaa waa daahir iyaba waa cajaa-ib ilaa inaad nijaas xaqiiqa ah ku aragta mooyaane shaygan haddii ay qaalib u tahay nijaastiisu kuma qan iskuma qancinaysid warkani kolley wuu iska nijaasaysan yihin kolley nijaastiisaa qaalibahoo dee kol hadday nijaastiisu qaalib tahay wuu nijaasaysan yahy odhan maysi qaacidada waxay soo afjaraysaa ilaa aad u xaqiiqo aragto wixii asalkiisu inuu nijaasooba ay u badnayd wax ku qanciya waa inaad aragta xaqiiqo ah laakiin nijaas buu u badnaa maya waxaynu uga jeednaa fuqahada qaarkood baa odhanaya yararkaasi mar haddaanu istijo qabin ama buuriye qab yahay ama kadaa yahay hala tuuro ha la fogeeyo arrimahaasoo dhan meesha ka baxeen can abi qataata alansaariy qaala ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yusallii linnaas dadkuu nebigu tukinaya wa umaamatu inantaa yar bintu abilcaas calaa cunuqi qortiisay saaranta degta wey faidaa sajada wadacaha marka uu dhigo marka uu sujuudo uu dhigaya nasiib wanaag iyaduna rabaayadda fiican ay qabto firdhan mayso way fadhiyaysaa markuu soo toosana waa qaadanaya saasuu rasuulku u jeclaa caruurta sala allahu calayhi wasalam waxa uu sii jeclaa kuwa sii yaryar kuwiisi iyo kuwa dadka kalebana waa jeclaa can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam marka adigu dee baabka waad arkaysaaye waa dhaqdhaqaaq badan oo nebigu salaada daraad salaada daraaddeedna aan u samaynine wuu ubadkaa yaryar u sameeye wey marka ficilada noocaas waxba jebin maayaan salaada nebigu waxa uhi uqtulu aswadayni labada madmadow dila fi salaati ku dila alxayata waalcaqraba dila abeesada iyo hangaralaha ama dabaqalooca baabu taqliib baa la yidhahdaa hangaralaha inta badan madow oo waa tan aad aragtay oo dee jirhkiisu madow buu u badan yahay suntii waxaa ku jira daraaddeed marka abeesadiina waa la raaciyey oo alaswadayn baabu taqliib baa la yidhaha calaa baabi alqamarayn labada dayax oo kale ama labada qoraxood iyadoo qoraxda iyo dayaxa loo jeedo ama labada aabbo iyadoo aabbiyo hooyo loo jeedo labada madmadow midunbaa madow ka kalena waa la raaciyey marka abeesada iyo dabaqalooca marka aad salaada ku jirtaan ay aragtaan dila buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam dee bal qofka abeese dilaya ama mas dilaya ama hangarallo firdhanaya dilaya dee waa inuu bud soo qaato waa inuu daba cararo waa inuu kolba dhan uga boodo obrethonna buu fulinaya wa huwa fi salaa salaadiina wuu ku jiraa markuu obretthon kaa dhameeyo ama camaliyadda ah dhaqdhaqaaqa ah halkii unbuu kasii bilaabi doonaa ilahay idankii qibladana ha ka jeedsada hadduu doonayo waa salaatulkhawfka baabkeedii wey can caaishata qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yusallii nebiguu tukanaya mararka qaarkood waalbaabu calayhi muqlaq albaabkuna wuu u xidhan yihi waalbaabu albaabkii guriguna calayhi muqlaq isaguu ku xidhan yihi fa ji'tu waan imi wakti wakhtiyada ka mida weeye fastaftaxtu markaasaan istiftaax doonay waa siintiyo taadu waa dalabiyataan dalabtu minhu fatxa albaab waxaan ka doonay albaabka inuu iga furo bashaa markaasuu socday macnaha kaanada khabarkeedi weeye kaana rasuulullaahi wuxuu ahaa mashaa mid socday oo soo dhaqaaqay markii aan albaabka garaacay fa fataxa lii albaabkiibuu iga furay uma rajaca ilaa musallaahu meeshii uu ku tukanayey ayuu dib ugu laabtay wadakara waxa uu sheegay kumaa sheegay ruwaadda mid ka mid a habaryar ay u tahay caaisha xadiidka iyada ka warinaya loo yaqaano curwatu bnu zubayr taabicigii jaliilka ahaa wadakara curwa wuxuu sheegay ana albaaba kaana fi lqibla albaabku inuu xagga qiblada ka xigay marka albaabkii xaggiisii buu jeedaa islaantiisiina waa garaacday horuu u tallaabsado uu ka furay reefas buu u baxo salaada halkiisiibuu kasii watay marka tallaabooyinkaa iyo dhaqdhaqaaqaasi inaanay waxba dhib lahaynba halka ah xadiidkaa nebiga ka soo arooray calayhi salaatu wasalaam uu muujinaya iyadoo lagana fahmaya caa-isho laftigeedu inaanay dee u kasin ee kollayba haddii dee aad debadda ka joogto guriguna xidhan yahay ma garanaysid qofku inuu tukanayo in kale marka iyaba way ka dayn lahayd laakiin waxay u muuqataa inaanay garanay inuu salaad ku jiro nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo in kale isaguna waxa uu ka doorbiday dhaqdhaqaaqa ah inay dhib halkaa ku dhibanaatay taagnaato si ay uga fududaataa buu salaadii dhaqdhaqaaqaa sameeyey waxaynu ku dhex jirnaa salaada dhexdeeda maxaa la ogol yahay waxa la ogol yahay waxaan la ogolayna waxay noo caddaynayaa diinta ilaahay maqal iyo muuqaal ciddaynu uga qaadanaynay oo rasuuluna sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed ah asxaabi ma jiro wadaad ma jiro cid kale ma jirto ilaahay wuxuu inagu addoonsaday uun qur-aanka iyo waxyiga inaynu nebiga ka qaadanno afcaashiisa iyo aqwaashiisuna waa daliil rasuulka sala allahu calayhi wasalam qofkuna qiyaamaha uu ku xilbaxaya hadduu idhaahdo waxaan ilaahay u caabuday sidii rasuulkaagu u caabuday maadaama aad tidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu marka adiladaas annagoo ka duulayna dee ilaahay rasuulkii aad tidhi ku dayda baanu ku dayanay laakiin haddaad tidha hebel baan ku dayda iyo haddii aad tidhaahdo way iska wanaagsanay iyo anigaa iska jeclaystay waxaa laga yaabaaba de inaad naar ku mutaysato baabu raddi asalaami fi salaa markuu qofku salaada dhexdeeda ku jiro salaamtii sidee buu radiyayaa ee la salaamo miyuu aamusayaa ma qowl buu ku radiyayaa ma ficil buu ku radiyayaa salaamtii can cabdillaahi waa ibnu mascuud qaala wuxuu uhi kunnaa nusallimu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkaanu salaami jirnay wahuwa fi salaa isagoo salaada ku jira fayaruddu calaynaa wuu naga qaadi jiro wacalaykum assalaam ayuu odhan jiray waa berigii hore falamaa rajacnaa markaanu ka soo noqonnay min cindi najaashi axmed najaashi axmed nagaash bay odhan jireen berigii hore xabashiduya markaanu hijradii aanu xaggaa xabashida u hijroonnay ninkaa boqorka ee caadilkaha islaamay ka soo noqonnay sallamnaa calayhi markaasaanu salaamnay falam yarudda calayna nagamaba qaadinba wax qowla waa ka weynay nebiga waqaala markaasaa nabigu waxau uhi ina fi salaati la shula ina shulan ina la shuglan fi salaa salaada dhexdeeda mashquul baa ka jira fursad qofku uma hayo loomana ogola inuu qowl ku jawaabo qowl qowl ma dheera salaada inta aad ku jirto way buuxdaa ama waxaad akhriyaysaa qur-aan ama tasbiix baad wadaa ama takbiirtii socod iyo soo socoda samic allahu li meel banaaniba ma jirta dee way buuxdaa meel wax laga geliyo hadal kale ina fi salaati la shuglan marka way buuxdaayo almashquulu laa yushaqal weeye shayga mashquulsan lama mashquulin karo lameesh gaabkii wuu buuxaa marka sidaa ku talagalo oo sababtaan idinka qaadi waayey waxa weeye salaadii baan la ogolayn wax kale inay soo dhex galaan oo hadala can cabdillaahi bni mascuudi qaala kunnaa nusallimu fi salaa salaada ayaanu salaami jirnay buuhi nebigiiyo dadkaba wana'muru bixaajaatina wana'muru bixaajatina muraadka iyagana amar baanu ku bixin jirnay waa berigii hore wax inaha la ogolaabay ka mid ahayd qofka waad salaami karaysaa xooga amara iyo dirasho anah iyo adeegasho aan hebelo waxaa soo qabo kii kaa qaada kii salaamta ku salaamo waad ka qaadaysaa adiga laftigaagu qofka kuu yimaada intood salaamta baad odhan karaysay ka waran qofkii bukay reerkii ka waran ma fiican tihiin salaaddana waad iska sii wadanaysa ilaa ay soo degtay waquumuu lilaahi qaanitiin ilaahay u cibaadaysta idinkoo aamusan oo taagan marka amarkaas waxa weeye adeega iyo salaamta iyo inaha koob kooban baa la ogolaa waktigii hore ilaa tadaruj fi tashriic baa jiray sharcigu marxaladuu marayay faqadimtu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama wahuwa yusalii nebigaan u soo galay markaan xabashida ka imi anigoo isagoo tukanaya fasallamtu calayhi falam yarudda calaya asalaam intoon salaamay buu iga qaadi waayey uu iga aamusay wuu tukanaya fa akhadanii waxa igu habsaday maa qaduma wamaa xaduta balaayadii hore iyo tii dambeba markaasa igu soo xaadir maa qaduma wixii horeeyey iyo wamaa xaduta waa siiqooyinka ficilka mid ka mid iyo wixii gadaal ahaa murugadii hore iyo tii dambe macnaha mushkilado hore iyo mushkilado dambe iyo asbaab hore iyo asbaab dambe ayaan ka fikiray talow wuxuu kugu cadhaysay ma berigiiba talow wuxuu kugu cadhaysay ma tii damba talow ma tii kalaa kolba qardoofooyin baan isku qaadaa oo idhaahda war nebigii waa kanoo ku kuu jawaabi waaye talow ma wixii horaa mise waa wixii dambe maskaxdu le rog rog badanta fa akhadanii waxay qabtay maa qaduma wamaa xaduta wixii hore iyo wixii dambe asbaabtii hore iyo asbaabtii dambe talow iyobuu kugu cadhaysay falamaa qadaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama asalaa markuu salaaddii dhammeeyey qaala nebigu waxau uhi ina allaha ilaahay yuxdisu wuxuu soo cusboonaysiinayaa min amrihi diintiisan ma maa yashaa wuxuu doono kolba wuxuu doonuu diintiisa kusoo kordhinaya cusboonaysiinaya وإن الله عز وجل إلهي ويناي ونأكسناي قد أحدث في أمره دين تسيوح وكسو كرديي الله تكلم في الصلاة إنيدا صلاة الدحريرة هضل فرد علي السلام مركز السلام تيجا قادر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته marka xadiidku wuxuu inoo muujiyey qofku adoo tukanaya hadduu ku salaamo ama xamaamka ku jira ama mashquulsan ama adaamaya dee kama qaadaysa laakiin marka aada dhammayso ayaad salaamtii qaadaysaa faradda calaya asalaam waktiba ha u dhexeeyo markaad salaadii uu nebigu ka baxay buuhi wacalaykum assalaamu waraxma xamaamka markaad ka soo baxdaad salaami qof kasta oo mashquulsan oo waktigii uu jawaabi la-aan marayn markuu fursadda helaabuu jawaabaya waa mid midda kale xadiidka aynu ka faa'idaysanaynaa waxa weeye waxaa naskiga la yidhaahdaa inuu jiro shuruucdii horena wuu jiray sharcigeennana wuu jiray abu muslim alasbahani ninka la odhan jiray daana diiday culimmada islaamka iyo qolada muctasilada waa la isla waafaqsan yahay weeye oo masale aan khilaaf lahayn weeye naskigu inuu jiro sharcigeenna qur-aankii baa tilmaamaya axaadiidtii maa nansakh min aayatin aw nunsihaa na'ti bikhayrin minha aw midliha wixii aanu nasakhnana wax la mid un baanu keeni buu ilahay ama wax ka khayr badan xataa hadduu xukunkii hore ka culus yahay xagga ajriga ayuu ka khayr badanya uu ka badanaya waxaa halkan ka muuqanaya oo kale aynu xadiid ka faa'iidaysanayna rasuulku sala allahu calayhi wasalam sida uu ilaalinaya quluubta asxaabta bani aadamku quluubtu ka ka wada socdaa qof kastood isleeday dareen baa galay waxaa fiican inaad qanciso oo aada caafimaadisood cillada u sheegto wuu kari karaya inuu iska aamuso u calaykum asalaam iska idhaahda laakiin sababtii buu sheegay waxbaa isbedelay salaamtii la iska qaadi jiray salaada dhexdeedii waa la nasakhay diintii intaasaa arrinkaasaa soo cusboonaaday tee wuu qancay sidhinkii ku dallacnaa asxaabiga wuu ka degay ila waxbaa ku dallacmaga waa kii warwaree waxyaabaha xadiidka laga faa'idaysanayay markaa kuwaas ka mid yihiin can suhayb annahu qaala wa suhayb aruumi waxa uu yihi marartu birasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan soo maray wahuwa yusalii fasallamtu calayh isagoo tukanayaan soo maray waan salaamay faradda wuxuu ku radiyey ishaaratan biusbucih farfiiqid fartiisuu fiiqay gacmuhu laabta ku hayaa dabeetana fartuu fiiqay qofkii salaamayna wuu arkaya fartaa uu fiiqay macnaheedu la qabso weeye waan kaa qaadae ayay ka dhigantay ishaaradua marar bay ka ayay ka jawaab dheertay ama ka tafsiil badantaydaa la idhaahdaa waxaa la yidhaha hadalka markaa afgarasho weeye afgarasho sheegaysa inuu tukanayo sheegaysana inuu salaamtii ka qaaday marka ishaaradii salaam waxaad halka ka aragtay salaada dhexdeedii oo salaamtii la qaaday oo ficil lagu qaadiyo ishaaro farta ah can jaabirin qaala wuxuu uhi arsalanii nabiy llahi sala allahu calayhi wasalama ilaa bani lmusdaliq nimankii reer yahuudeeda banilmusdaliq buu uhi u tagoo hawl ka soo fuli faataytuhu nebigaanu imi wa huwa yusallii isagoo ku tukanaya calaa baciirihi gaadiidkiisa waa salaadii sunnahayd gaadiidka in lagu tukan lagu dul tukan karayo ayaynu hore usoo xusnay iyo xataa hadday kaliftaba faradka laftiisa oo faradkii haddii salaadihii fara badan iska kaa raacaan adiga oo ku sugan gaadiidkii oo aan fursad u haynin inaad istaagta iyo inaad qiblada qaabisho iyo salaada oo socoto oo ku dhaafaysa eegi maysida fadhigaad ku tukan fa kallamtuhu nebiga waan la hadlay fa qaala lii biyadi gacantiisiibuu ii ishaaray haakadaa sidaa marka sida uu yidhina muu sheegin laakiin xagga dambe xoogaa tilmaana ayaynu ku arki doonaa xadiidkaa dambe soo socda ibnu cumar gacantiisuu ii ishaaray uma kallamtuhu nebiga waan la hadlay faqaala lii biyadi haddana haakada gacantiisiinbuu iigu ishaaray farta maaha tani ee waa gacanta ma kor buu u taagay mise sida soo socota sidaasuu yidhi inuu iga qaaduu gacanta igu tusiye wa ana asmacuhu aniguna waan maqlayaa nebiga yaqra'u qur'aankiibuu akhriyayaa wa yuumi'u bira'si madaxiisaanu ku ishaarayaa salaada macnaa rukuucdii iyo sujuuddii wa yuumiu bira'si madaxiisuu rukuucda iyo sujuudda iyo saa ugu ishaaraya qur-aanka akhrintiisiina waan maqlaya taasaan ayuu ku garanaya markaa inuu tukanayo falamaa faraqa markii uu ka baxay qaala nebigu waxau yidhi maa facaltum maa facalta maxaad ku samaysay fi ladii arsaltuka kii aan kuu diray arrinkii aan kuu diray ma soo qabatay maa facalta fi ladii arsaltu arrintaan kuu diray maxaad ku samaystay ka qabatay taasi waa su-aal qancintiina waata fa innahu arrinku waxa weeye lam yamnacnii iima diidin an ukalimaka inaan kula hadlo ilaa anii kuntu waxaan ahaa usallii mid tukanaya ogaankaagamaan aamusine waan tukanaya ogow markaa salaada dhexdeeda inaan dee hadal lagu jawaabayn waxaa markaas xadiidkaasina uu muujiyey ishaaradu inay gacanahay taasina waxa weeyaan waa xadiid kaloo muujinaya salaanta dhexdeeda in lagu radiy salaada dhexdeeda in lagu radiyayay salaamtii ficil can cabdillaahi bni cumara qaala kharaja rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ilaa quba meesha quba la yidhahdu tegay yusallii fiihi wuu ku tukanayaa masjidu quba sabti walba intuu tagu laba ragcadood kusoo tukanaya labada ragcadooda quba lagu tukadaana cumray udhigmaan baynu soo marnay xadiidkii saxiixa ah qaala wuxu uhi fajaa-at lansaar ansaartii halkaa deganaabaa u yimi xoogaa buu adugu sideed kilomitr sagaal kilomitr buu masaajidka nebiga u jiraa ugu dhowaan taqriiban fasallamuu calayhi nebigay salaameen wa huwa yusalli isagoo tukanaya qaala markaa raawigu waxau waxau yihi ibnu cumar faqultu libilaal bilaal ayaan ku idhi oo dee uu ka faa'idaysanayo oo nebiga la socdo xokayntiisiia kayfa ra'ayta rasuula allah sala allahu calayhi wasalam sideed nebiga ku aragtay yaruddu calayhim isaga oo jawaabta ugu celinaya markii reer quba salaameen isagoo tukanaya siduu ugu jawaabay xiina kaanuu markii ay ahaayeen yusallimuuna calayhi wahuwa yusalli markay salaamayeen isagoo tukanaya siduu uga qaaday salaamta qaala markaa wuxuu yidhi yaquulu haakadaa sidaasuu yidhi sidii uu yidhina waase wabasada kafahu gacantiisuu kala bixiyey fa jacala wuxuu ka dhigay badnahu gacanta xaggeeda hoose asfala mid hoorseeya wa jacala dahrahu gacanta xaggeeda korena wuxuu ka yeelay ilaa fawq ilaa fawqin xagga sare manaa gacan haadiskii oo kalemu kale kamuu dhigine gacantii oo dee halkan laabta uu ku hayunbuu koruu yaro taagay korunbuu u yaro taago sida qofku markuu ducaysanaya gacanta beerkeeda cirka ugu jeediyo sidaa cagsigeed buu sameeyey qofku markuu istisqaa samaynayo roob doonayo waa ka gacanta foorariya saas oo kale markaa saasaana ugu sahlanoo dee laabta markuu ku hayo qofkiina uu salaamo gacantunbuu saa koru yaro qaaday macnaheedu waan kaa qaaday wey marka intaasina wuxuu inoo iftiimiyey habka uu u ishaarayay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka farna wuu ku ishaaray gacanna wuu ku ishaaray hada yajuus fi salaa in kayfiyadaa salaada salaamta loo radiyo ma sheegin xadiidkani inuu markaa wacalaykum asalaam markii dambe uu salaada ka baxay yidhi waa mudlaq waa loo qaadan karaa muqayidkiisu inuu ka hore yahay oo kaa horaa sheegay markuu salaadii ka baxay inuu salaamtii ka qaaday asxaabigaa ibnu mascuud marka waa loo qaadan karaa kaasoo mudlaq iyo muqayadka waa la isku dabri karaa waa la isla akhrii karaa can abi hurayrata can inabiy sala allahu calayhi wasalama qaal rasuulka ilaahay waxau uhi laa khiraara fii salaatin walaa walaa tasliimin ay walaa fii tasliimin labadaa midna khiraar ma jiro markaa khiraarkaasi waa nuqsaamin salaadiina lama nuqsaaminayo salaamtiina lama nuqsaaminayo oo salaanta nuqsaanteedu wa salaada nuqsaanteedu waxay noqon lahay sidan tafsiirka axmed ku sugan hadduu qofku islaama shan baad tukat ma saddex baad tukatay mise afar iyuu afarta iskaga xisaabtamin ee saddexda ha ku xisaabtamo oo shakiga ha tuuro yaqiinta ha raaco salaamtiina waxa weeye qofka haddii la salaamo inaanu barhgoosanin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ayuu qofku yidhi wacalaykum assalaam un ha iska odhan ee adiguna intiisii leegeysii ama ka badi marka maxalushaahidka xadiidkan dee wuxuu u iman karaayoo loo soo dhex dhigi karaa kitaabu salaa inuu macnuhu yahay salaadii ha nuqsaamininoo qowl ha ku jawaabin salaamtiina ha nuqsaamininoo haddii salaada dhexdeeda lagu salaamo ha iska aamusin ee ishaaro ku jawaab markaa meelun baa laga gelin karaa qaala axmed baa wuxuu yidhi waa axmed ibnu xambal yacnii fii maa araa anigu sidaan u arki karaa waxa weeye allaa tusallima inaanad adugu salaamin marka salaada lagu jiro walaa yusallama calayk adigana aan lagu salaamin ilan xoogaa culaysuu qofkii ku saarayaayo waxaad ka yaro fikiraysaa sideed ugu jawaabtaaye waswaas baa gelaya isagu saasuu sheekhu u fasiray allaa tusallima walaa yusallama calayk markaad tukanaysa yaan lagu salaamin adnaha salaamin ilaa hawl buu ku gelinayaa wa yuqariru rajulu qofku wuxuu nuqsaamin karaa bisalaatihi buu qarar iyo nuqsaan ku samayn karaa fa yansarifu salaadii buu ka baxayaa wa huwa fiihaa shaakun isagoo ka shakisan shakiga iska tuur haddaad salaadii marka aad ka baxdo shakisan tahay weli oo laabtii degin dee salaaddii baad nuqsaamis ma labay ahayd mise saddex saddexdii baad iska qaadatay dee wa waxbaa kugu taagan weli laakiin ta yaqiinta ah ee nebiguu sheegay raaco labada ah oo markaa ku xisaabtan yaqiinta can abi hurayrata rafacahu nebigu u kor yeelay qaala wuxu uhi laa qiraara fii tasliimin walaa fii salaa labadaa midna kama jiro salaadii iyo tasliimkii iyo salaad salaamtii la isa salaamayey iyo tan kale midna kama jira buui wax la yidhaahdo qiraar nuqsaan yaan salaamta la nuqsaaminin salaadana la nuqsaaminin ee salaamta si aad u dhammaystirto salaada qofku markuu ka baxsan yahay salaam salaadii haddii aad shakidana shakiga tuuroo yaqiinta raaca tafaasiirta aynu soo sheegnay baa lagu fasiray wallahu subxaanahu wa tacala aclam